أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan soonka iyo sadaqada waxaana marti ku ah barnaamijka sheekh faarax cali xuseen iyo sheekh jaamac cabdisalaam أنا ليل أنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس
mar kale dhegaystayaal waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan gudageli doonnaa waxaan ku hormarayaa sheekh faarax sheekh faarax assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowow idaacadda alfurqaan gaar ahaan barnaamijka diiradda jimcaha وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وكل وهي الفرقان إيه، برنامج كان ديرة الجماعة intaasi kadib sheekh faarax nooga waran adigoo soo koobaya fadliga bisha ramadaan الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد إلهي بقى مهاتن سبحانه وتعالى نسوى قارسي بشهر رمضان إيه، فضلك بدن إلهي سبحانه وتعالى ودا غي مؤمنين ته إني كفائدستان وأي حسنات كودا أي كوكرديان صومك فضائشي سلم سوكو بكرو إلهي بقى سبحانه وتعالى قرآن كيسا كعديي وبل وإلهي سودي قرآن كان كريم كيقيمها بدن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وحأوفل الفضل بشهر رمضان إن إلهي وكسو دجيي قرآنك كريمك أنت أصاب كفي لنبا marka fadaaisha ramadaanku waa aada bay u tiro badan tahay waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana watacaala uu jannada albaabadeeda furayo oo haddii bishan dhalato waxaa la furaya albaabada jannada waxaa la xirayaa albaabada naarta oo dhan midna lagama eh, furayo Eh, shayaadiinta kuwooda madaxa adag baa la silsiladeeyaa oo la katinadeeyaa oo waa laga qabtaa muslimiinta si ay aysan u eh, habaabin aysan u baadiyeynin u- u lugoynin marka nafaxaad fara badan iyo khayr badan iyo raxmad raxmad fara badan baa ilaahay subxana watacaala u furaa iyo dembi dhaaf iyo muxuu ahaa cidqi min annaar wax badan ayuu ilaahay subxana watacaala ugu deeqay addoommadiisa ay habboon tahay marka inay ka faa'iidaystaan bisha ramadaan oo aanay eh, iska dayicin waana jaanis xaqiiqatan qofku uu soo mara sanadkiiba mar soo maraya Eh, ramadaan walba waxa waaye waxa eh, hara oo aan ka qayb aan aan helin oo nasiib u yeelanin dadkii hore joogay dad joogay eh, ramadaankii hore ayaa ama dhintay ama xanuunsada oo soomi waaya ama si kale wax ugu dhacaanoo xataa iska inxiraafa marka in ilaahay la weydiisto bishan ramadaan ilaahay inuu ku- nagu sugo khayrka iyo xaqa iyo diinta inuu nagu sugo oonan ka inxiraafin inuu ilaahay naga aqbalo ah, camalkeenna iyo cibaadaadkeenna ayaa la- muhiim jiddan u ah qofka muslimka ah waafajintan ilaahay baa iskale وتعالى نبي يقول لي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي رو- صوم بشهر رمضان إيمانا واحتسابا إلهي سوى رمينية بوعده ووعود إلهي iyo ilaahay maaragtay waxyaabaha uu ballan qaaday iyo ixtisaab isagoo ajir xisaabanaya de qofkaas waxa waaye qufira lahu maa taqadama min danbihi ayaa uu alla u ballan qaaday inuu u dhaafayo dunuubtiisii waana wax weyn waana faa'iido aada iyo aada u weyn xaqiiqatan injaaz eh, aada iyo aada u sareeya oo laga helayo ramadaankan iyo so- soonka in laga helayo waxaa ku jirta bisha ramadaan leylatun khayrun min alfi shahrin hal habeen oo kun bilood oo u dhiganta siddeetan iyo saddex sano iyo bilooyin ayaa ku jirta oo wax xaqiiqatan aan la qiyaasi karin ah fadliga ilaahay uu ugu deeqay muuminiinta wax lasoo koobi kara maaha habeenkaasi cumrigaaga oo dhan buu ka fadli badan yahay qofka siddeetan iyo dhowr sano gaarah waa qof naadir ah aada iyo aada u yar marka ummadihii hore cumri badan bay haysteen oo boqolaal sano dhowr boqol oo sano heli jireen ummaddan maadaama ay cumrigeedu gaaban yahay alla wuxuu ugu deeqay shay ay ku tadaarugayso ama ay ku horeli karto ummadihii kale ay uga dabategi karto kuna weliba dhaafi karto markaasuu wuxuu jideeyey hal habeen oo ka fadli badan siddeetan iyo dhowr sano fadligaasna waa dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli lcadiim waxyaabaha in alla looga mahad celiyo ay munaasab ka tahay kamid tahay bishan ramadaan waxaa ilaahay subxana watacaala uu qofka dadka sooma ugu talagalay albaab loo yaqaano baabu rayaan la yidhaahdo oo waxaa nabigu leeyahay qofka min ahli salaadka waxaa looga yeera min waxaa looga yeerayaa min baabi salaad baa laga wacayaa qofka min baabi ahlu sadaqada waxaa looga yeeraa min baabi asadaqa qofka ahlu jihaadka waxaa looga yeeraa min baabi aljihaad qofka ahlu siyaamkana waxaa looga yeerayaa min baabi rayaan albaab la yidhaahdo rayaan oo lagu ombeelo oo ilaahay u diyaariyey baa jira dadka saa'imiinta ah waxaa kaloo nabigu uu allah ka warinaya xadiis alqudsi kullu camala bni aadama lahu ila asiyaam bini aadamka camalkiisa oo dhan isagaa iska leh waa u xisaabanya macnaha waxa alxasanatu bicashri amhaaliha baan ku dhufsanayaa oo waxyaabaha lagu jaaziyo waa la garan karaa oo ilaahay baa tilmaamay toban baa lagu dhufan ugu yaraan iyo kasii badanba laakiin soomka isaga jazihiisu ilaahay keliya unbaa yaqaana wax la xisaabi kara maaha lidalika al wuxuu leeyahay ila siyam fainahu lii wa ana ajzi bihi anigaa iska leh anigana abaal marinaya marka ma ahan acmaasha kale waa ka duwan yahay xagga jazaha iyo abaalmarinta oo xisaabaad badan oo maskaxdeenu aysan qaadin combyuterkan uusan qaadin baa alla ku abaalmarinaya oo toban laab ka badan oo toddoba boqol ka badan oo kumanaan ka badan oo cid ilaahay mooya cid kaleoo sheegi karta xisaabkaas aanay aqoonin wax alle wixii xisaabay maanta anigoo aan naqaano maliyun malaayiin iyo trillion waxaa la yidhahda iyo balaayiin iyo wax ka badan baa ilahay ku abaalmarinaya oo cid ka taqaana aanay jirin lidalika oo alla wuxuu ku idlaaqay wa ana ajzi bihi meesha acmaasha kale uu yidhi waxaa lagu jaaziyaa tobankii halkii xasano toban baa lagu dhuftaa ugu yaraan wahada yadulu calaa fadli siyaami ilaahay subxaana watacaala soonkan de wuxuu ugu talagalay ummadan muminiinta inay ka faa'iidaystaan oy alla ugu dhowaadaan oo ay alla u dhowaadaan lidalika alla wuxuu leeyahay markii soonka uu ka hadlaya iyo fadligiisa iyo iyo xukumkiisaba athnaa'a axkaamihi markuu dhex jiray waidaa salaka cibaadii canii fa inii qariib ayuu soo dhexgeliyay aayaddaas waxayna tusinaysaa in dadka markay soomaan alla u dhowaanayaan oo alla ka aqbalayo cibaadaadkooda iyo ducadooda iyo wax walba ilahay ugu dhowaadaan marka fadaaishaas ayuu leeyahay soonku inahaas haddaan kusoo koobno marka intaas ayaa kolleyba kusoo koobaynaa fadliga siyaamka waayahay jazaaka allahu khayran sheekh faarax waxaan soo dhoweynayaa sheekh jaamac cabdisalaam sheekhuna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowow warbaahinta alfurqaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على جهودنا مضاعفكه iyo kasoo qaybgelinta aad iga soo qaybgeliseen kelimaadka khayrka musharakadooda waana dhowahay wabilahi towfiq waad mahadsantahay sheekh jaamac in maxaad ku daraysaa oo aad raacinaysaa fadliga ay leedahay bishan ramadaan ee tobanka dhexe iminka aynu tallaabsanayno bismi illaahi alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd soonka fadliga iyo ilaahay subxaana wa tacaala qiimaha uu u yeelay waxa weeye inuu fardi ummadda lagu fardi yeelo oo waajib ku yahay daa'imana shayga fardiga ahi sunanta iyo arrimaha kale oo ikhtiyaariga waa uu ka ajar badan yahay kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun muhiimada laga leeyahay oo in laynaga xaqiijiyo la doonayana ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala oo waa in laynaga hela taqwo taqwo in laynaga helo aynu ku xiranno axkaamta ama aan ku sugnaano axkaamta kitaabka iyo sunnada ilin taqwadu ah alcamalu bilkitaabi wasunna wey dad rabbi ku xiran oo ka heybeysanaya oo amirtiisa fulinaya inaynu noqonno ayaa mataqaanaa ilaahay subxaana watacaala soomka inuugu farad yeelay markii mowduuca laga hadlayana waad garanaysaa aayaddii u dambeysay waxaa lagu khatimay lacalakum tattaquun intaas oo dhan oo furuuda waxaa laydin saarayaa inaad ilaahay ka cabsataan marka waa daabigii iyo sun hadigii rususha iyo daabigii subxaana watacaala weligiis ilaah uu kula dhaqmi jiray addoomankiisa in la soomo marka innaga bishaa ramadaan baa ilaahay inoo doortay oo qiimaha badan oo ah bishii qur-aanka lasoo dejiyey marka diintani waa itibaace ma aha ikhtirac maalintii kitaabkan lasoo dejiyey in loo dabaaldego oo daace iyo alla kacabsi iyo rabbi weyneyn loogu dabaaldego waaba kana shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aanu hudan linnaasi wabayanaati min alhudaa walfurqan waxa weeye in maadaama bishii ramadaan lasoo dejiyo qur-aanka bishaas marka in la soomo oo maxaan ku ihahdaa nebiga sala allahu calayhi wasalam dhalashadiisii maalin isniinu dhasha maalin isniinan ah waa dhintaa la yidhi marka inaanu inagu waxaan rabna samayno oo iska sacabtumano ma aheen waa la inoo jidayo wixii aynu kaga shukrin lahayn arrintaas oo waa in la soomo maaragtay isniinta iyo khamiista in la soomo marka waxaa weeye fadaaishii ramadaanka uu leeyahay waxa weeye wax lasoo koobi kara mahana way fara badan tahay qaabka aynu u gudanaynana waa qaabkaas oo waxaan rabnaa in waxaa lainaga rabaa inaan inaga xaqiijiyo alla kacabsi iyo alla ku xiraansho waa tahay sheekh jaamac cabdisalaam soonka iyo sadaqada iyo ajirka ku jira nooga sheekee sadaqadu markii lainoo sheegay taqwadu fii suurati albaqara bilowgeeda aliflaamim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin muttaqiintu kitaabkan hanuun u yaha layidhi waa kuwee mutaqiintu aladiina yuminuuna bilgeybi wayuqiimuuna asalaata mima razaqnahum yunfiquuna waladiina yuminuuna bima unzila ilayka wama unzila min qablikum wabilaakhirati hum yuuqinuuna marka qofku inuu aakhire yaqiinsan yahay oo qalbigiisa si fiican aakhiradu ugu weyn tahay oo qeybka uu rumaysan yahay oo waxyiga si fiican ugu xiran yahay u fahamsan yahay oo u dhaqangelinayo waa arin qofka iyo qalbigiisa ilahay unbaa ka warqabi kara inagu aada uma ogaan karno laakiin xaggee laga ogaanayaa infaaq fii sabiili illah marka ilah leeyay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaatu walardu ciddat lilmuttaqiin muttaqiintu waa kuwe aladiina yunfiquuna fi saraa'i wاdaraa'i wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can اnnaas wallahu yuxibu اlmuxsiniin muttaqiintu waxa weeye dadka maalkooda bixinayo wey maalkan wuxuu ka tarjumayaa qofkan inuu wax rumaysan yahay siduu xadiiska u nabigu u dhahay sala allahu calayhi wasalam asalaatu nuurun wasadaqatu burhaanun wasabru diyaa marka xujo weeye sadaqadu qofkan gaalo wax ma bixisa waa adiga arkay waayo waxba ma rumaysnaa bukhalo weeye dadka la dhaqan oo muslimkaha walaalahana waad ka dareemaysaa in badan inay dhaqankii waxyaalaha ay soo qaadaan inuu ka mid yahay wuxuu ku adkaanaya qofka markuu reer galbeedka la dhaqmo shilinku wax kaleu la noqonaya marka saas ma ahe qofka muuminka ah waxaa laga rabaa inuu ahaado qof gacan furan oo waxa uu isaga istihlaagayo uu ka jecel yahay waxa uu hormarsanayo oo maaragtay ilaahay darti u bixinayo marka sadaqadu sidaas bay waxay u tahay xujo iyo burhaan iyo daliil cad waxaa qofka qalbigiisa ku jira oo ah waxyiga sida u qadarinayo u qeyminayo siduu aakhirada u rumaysan yahay sida uu qof mu'mina u yahay iimaankiisay ka tarjumaysaa sadaqadu wixii khayra uu la yimaadana dee isaga unbaaba leh wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wixii kaloo aad isiglaagta waaba kaa bixeen laakiin wixii maantay rabbi aad darti ood u bixiso waa waxa kaydka kuu ah oo kuu haray wamaa anfaqtum min shayin falianfusikum siduu rabbi u yihi meel kale wamaa tunfiquuna ila ibtigaaa wajhi illah waxaana u bixin maysaanin ilaa rabbi raalli ahaanshihiisa mooyaane rabbi darti aad u bixinaysaanin wmaa tunfiquuna ila ibtigaaa wajhi illahi wamaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum waa laydin oofinayaa wax meel idinka aadaya male waa la idin hayaa wamaa tunfiquu min shayin faina allaha bihi caliim rabbi wuu ogyahay idinka maaragtay ma rabbi baad wax ku aamini la-da bal waxa aad bixisay intaasoo jeer baa lagu laalaabayaa man da aladii yuqrid allaha qardan xasana fayudacifahu lahu adcaafan kaiira siduu ilaahay u leeyahay subxaanah watacaala ilaa sabca miati dicf baa wixii aada la baxda lagu laalaabaya oo rabbi hortiisa ay ku yaalien oo wax kaa dhumayaa ma jiraan ee adigu mataqaanaa naftaada ha ka bakiilin ee wax la bax marka waxbixintu daa'iman maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay qof aan samir lahayn meel lama gaaro wasbir wamaa sabruka ila biاllah wasbir faina allaha laa yudiicu ajra اlmuxsiniin dadka ixsaanka sameeya oo ilaahay darti wax ula baxa ilaahay subxaanaه wa tacaala ma hoojiyo wey wasbir faina allaha laa yudiicu ajra اlmuxsiniin ajirkooda ma dayaca dadka muxsiniinta oo dadka u ixsaan sameeya oo u tabaruca oo ka warqaba oo gacantooda furan tahay ilaahay ma dayaco inuu dayaca iska dhaafo waaba jecel yahay وأنفقوا في سبيل الله ولا تلغوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين samafal sameeya oo dadka u gacan furaada oo qaraabadii iyo ehelkii magciisiga ka warqaba ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa muxsiniinta ahoo wax la baxa ayuu ilaahay jecel yahay marka sabirku waxa weeye camal kasta oo khayra sabirka waa tan la yidhahda saddex buu u kala baxaa sabru can muxaramaati washahawaat wa sabru cala adaacaati waalgurubaat wasabru calى اlmasaa'ibi wاlmakruhaat marka sabru calى daacaat bishan hadda haddaan ku jirno waa adiga arkay markaad soo afurtid oo maar masaajidka timaadid cisho haddaad tukatid taraawiixdu say kugu culustaa kugu dhib badan tahay waa adiga arkay maxaan ku idhaahdaa soonka sidii naftiisa waa mashaqo kulli cibaadaadka wada mashaqo infaaq fii sabiil اlah waa mashaqo jihaadki waa mashaqo ma ka gudbi karo qof aan samir lahayn oo qof xaazima oo go-aan leh oo dadnimo leh baa arrimahaas oo dhan ka gudbi kara marka sadaqada waxay u baahan tahay go-aan iyo ragnimo iyo maaragta qof daciifi wax ma bixin karo inta badan waa maaragta wuu banjaraya wasbir lixukmi rabbika baa ilaha leeyahy rabbigaa xukumkiisa ku sabir soo rabbi ma dhahayo wax sadaqeeya oo gacantiinu ha furaato oo qalbigiina oo xukumka rabbi ku samir wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina waa lagu jeedaayo kameraa ku saaran rabbi waxaaga inaad ummadda kaga shaxeexaysid waxdurat ilanfusu shuxa naftan waxaa lagu xaadiriyey oo mar walba dabeeco looga dhigay bukli iyo inay gacantooda laabnaato marka inaad la dagaalanto naftaada ood samirto ood jiirta baa lagaa rabaa wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina sabix bixamdi rabbika xiina taquum marka haddee samirka fadaaisha sadaqada fadaa-isheeda na lama gaari karo waxayna u baahan tahay daliilkaas cadna waa tahay oo qofkan inuu waxay ka turjumaysaa iimaankii qalbigiisa ku sugan iyo raganimada iyo go-aanka uu mataqaanaa ku howlgelayo inuu qof nool oo iimaan leeyahay ayay ka turjumaysaa wixii uu la baxana dee waa wax isaga u keyd ah wax ka dhumaya iyo wax meel kale adag waa mustaqbalkiisa rismiga ah wey waxaa la rabaa marka inuu qofku uu ka bilaabo wabda biman tacuul cidda adiga markaa mas-uuliyaddeeda ku saaran tahay sadaqada ayaad ku bilaabaysaa sadaqatun fii sabiili illah sadaqa ilaahay jidkiisa lagu bixiyo wa sadaqatun fii raqaba wa sadaqatun cala almiskiin wa sadaqatun cala ahlik acdamuhaa ajran alatii tunfiquhaa calaa ahlik marka hore waxaad ka bilaabaysaa cidda mas-uuliyaddeeda waajibkeedu ku saaran yahay rabbi kugula xisaabtamayo waa naftaada iyo ehelkaaga wixii ka dambeeya wayasaluunaka maada yunfiquun qul ma anfaqtum min khayri falilwaalideyni walaqrabiina walyataama walmasaakiin wabni sabiil marka waa abaweynkii iyo siduu u yihi xadiis kale nebigu sala allahu alayh wasalam ummaka wa abaaka wa ukhtaka wa akhaaka uma adnaaka adnaaka midba midku kaaga dhow yahay haddaynu marka ehelkeenna markaynu wax kaga bakhiilinna aynu iyaga ku hormarino oo waalidkii iyo walaalihii iyo aqrabadii kale aan ku xijino oo kadib ciddii kale oo maanta maaragtay muxtaajiinaho alaqrab falaqrab waaba iska mil lahayd marka guri walba baahi kama jirteen laakiin hadduu nin walba reerkiisa ku gaabsada ama nafsadiisa oo qaraabadii ilaawo waa eber waxaad dhici karaysa dad aan qaraababa lahayn marka iyaga naftooda miskiinka iyo maxaan ku ihahdaa muxtaajka waa waxa weye darajada kuwaad bay naftoodu soo gelayaan aan waxba haysano muslimiinta ku dhex nool marka waxaan dardaarmaynaa bishaan waxyaalaha looga faa'iidaysanayo ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa inoogu furayo oo cadowgeena ku dulaynayo oo maxaan ku ihahdaa inoogu cizeynayo oo acmaasheena uu ku baraar baraarinayo ku barakeynayo inay ka mid tahay bishaan infaaq fii sabiili illah xarakat shaabna way noo bilaabtay ilaahay ha barakeeyo masaakiin fara badan bay baahi jirtay oo maxaan ku ihahdaa maasha allah aada iyo aada uga farxisay ilaa annagana inaan shacbi ahaan inaan ku daysano oo wixii aynu heli karna aynu ku taqarubno waa arrin inaan la gudboon sheekh faarax n sadaqada runtii n fadli aad u badan bay leedahay maalkana waa uu ku barakoobaa yaad ku talinaysaa in si gaar ah looga warhayo in dhammaan cid kasta oo dhibaataysan in laga warhaayo gaar ahaan alfuqaraa walmasaakiin walaytaam de waa waxaa waayey ilaahay baa ka dardaarmay dadkaas in laga warhaayo oo mar walbaaba le- aqaaribtaada in la xiriiriyo waa shay alla waajibiyey subxana wa tacaala aytaamta eh, mar walba waa lagu soo daraa wax walba markii laga hadlayo oo ixsaan la sameynayo aytaam baa lagu soo daraa masaakiin baa lagu soo daraa deris baa laga hadlaa oo qur-aanku ka hadlaa oo sunnadu ka hadashaa oo in deriska la- laga warhayo la karaameeyo oo loo ixsaan falo marka waxaan kow ka bilaabi lahaa anigu kolleyba eh, abnaau shuhadaa ama aytaamu shuhadaa qaarna kafaalaay leeyihiin qaarna kafaala la-aan bay joogaan oo dad baa jira oo agoon shuhadada ah oo weli aan helin kafaaladii eh, qaar ay heleen marka guud ahaan in laga warhayo eh, aytaamta shuhadada oo ragga mujaahidiinta ahu iyagu ay si gooni uga warhayaan guud ahaana bulshadoo dhan eh, inay ayaguna qaaribtooda ka warhayaan oo deriskooda ay ka warhayaan oo masaakiinta ay ka warhayaan weliba waxaa noo suurtagelaysa inaan maaragtay anigu ma naqaano eh, barnaamijkan eh, takaafulka loo yaqaano Eh, wadamadan kale waxaad arkeysaa qolo intay is uruursata eh, sadaqaad ururiya dhahaya dad ha lagu eh, kafaaleeyo oo aytaam ayaa la kafaaleynayaa nin aan eh, laga yaabo inuu iska eh, shaqo yar iska heysto ayaa wuxuu qoondeynayaa in yar oo lacaga markaas usoo dirayaa canug oo agoonahoo soomaaliya jooga waa nin carabtaas iska- iska jooga waxtaan hanti badan lahayn marka annagiina hantideenii farahay ka badatay waa maaragtay eh, xadkii ka baxday maca dalika ma yaqaanaan soomaalidu inay wax kafaaleeyaan oo ninkan hantida lehee hanigaahu eh, isagaaba rababa mucaawanaha haday timaado iyo shay maaragtay la qaadanayo isaga in laga bilaabo rabaa hadda kor nin baa wuxuu yiri eh, meel jamciyadu joogay kutub marka wuxuu haayay oo hadiyaad oo dibadaha laga keenay oo masaaxif qur-aan iyo kutub kale oo fiqi iyo eh, isku taxdiis iyo marka wuxuu yidhi nin buu tilmaamay oo marka hanti lahaayo soomaaliyeed gaari wuxuu ku yimid marka soddon kun oo dollar jooga ayuu wataa oo qaaliya oo nambarkii ugu dambeeya markaasuu wuxuu raadinayaa musxaf oo maaragtay eh, hadiye ah ayuu raadinayaa oo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo aruurtiisi ayuu rabaa kutub musxafa in loo siiyo waa ninkii laga rabay inuu isagu intaasoo boqol inuu kafaala qaado laga rabay oo jamciyad eh, bahal uu inta sameeyo eh, mashruuc eh, iqaathiya inta sameeyo isagu uu dad uu nooleeyo uu dad wax u tar- taro oo ilmo kafaalo qaado oo dad fuqaraa uu u dhiso eh, hoy ay ku hoydaan iyo wax walba laga rabay isagiibaa wuxuu raadinayaa wixii hadeeyaad ahaa iyo wixii sadaqaad loogu talagalay sadaqadan haddaba maba u banaanaba qof han- haniya waata eh, nabigu uu ka diidayo marka waxaan dhihi lahaa soomaalidu ha dareemaano eh, ilaahay eh, xikamtiisa subxaana wa tacaala qofka haniga ah ee hantida alla siiyey eh, hadduu isagu raadinayo eh, wax isaga in loo kordhiyo goormuu ogaanayaa dad- dadkii isaga deriskiisa ama qaraabadiisa ah ama masaakiinta ah fuqarada ah ee baahnaa goormuu wax siina isagii bayba ka maqan tahay marka qanaacada ilaahay hana hana tuso waan ugu yartahay qanaacadu meesha dadka carbeed ee ummaddaas eh, dhaqan ahaan ayagu ay u qabatimeen eh, maaragtay ah, takaafulkaas inay yaqaanaan oo ayagu kana mahadnaqaya nin baad arkaysaa beer yar buu leeyahay hal jibaal wax lamida wuxuu leeyahay cindi xadiiqa kabiir alxamdu lilah buu leeyahay Eh, dukaan yar buu leeyahay alxamdu lilah buu leeyahay ilahay buu ku mahadinaya meesha ninkan soomaaliga uu leeyahay waxaan dukaan xun baan leeyahay iyo beer xun baan leeyahay idan marka waxaa waaye dadku waxay ka bilaabeen aqaaribtooda haddii cid walbaaba qaraabadeeda ay kafaalayso cid walbaaba agoonteeda ay kafaalayso cid walbaaba deriskeeda ay kafaalo u samayso waxaa waaye ummaddu waxay noqonaya ummad ka kaafsoonta gaalo iyo gacmo gaalo iyo waxaas oo dhan ma dhici lahayn hadda in dadkeenii ay ka buuxsamaan xer- xeraha xeryooyinka barakacayaasha oo xamar toddoba milyan baa laga sheegaa ay ayagu tilmaamaan inta u diiwaan gashan toddoba milyan hadda waa soomaaliya barkeedba xaqiiqatan baydhabo waa ka daran tahay waa xamar kale waxaan sheegayno baydhaba ay kasii buuxaan xaje- eh, barakacyaal kismaayo ay ka buuxaan ummaddii marka gaalay u gacan gashayba haddii aniga aan gacmaha ka laabanay hantideeniina gaala unbaa iska qaadanaysa ugu dambeyn Eh, waxba kama dheefsanayno marka waxaan ugu dardaarmayaa dadku inay eh, dadka ugu horeeya ay ka warhayaan fuqarada dadka baahan iyo aytaamta iyo agoonta iyo dadka masaakiinta inay ka ay ka warhayaan sheekh jaamac hadda bisha ramadaan kala bar waa ay dhaaftay oo maanta waa lix iyo toban tobankii dhexe ayaan ku guda jirnaa bisha markay bilow ay tahay tobanka hore dadku aad bay u dadaalaan oo muddo baa bisha la suugayay oo farxad bay dadku u soo gashaa waxaa suurtagale tobankan dhexe in dadka xoogaa ay seyro dhigtaan tobanka dambena ay dadaalaan taa bal ka waran sheikhuna
runtii waa qiyaas aan fiicnayn weeye qofka sidaas wax u qiyaasaya oo daciifaya tobanka dhexe waxa weeye bisha oo dhan waxaa laylatulqadri loogu qariyey inuu bisha oo dhan qofku faa'iidaysto oo tababarto haddii tababarkii aad tamanka hore dadaashay tababarkii kaa dhumaho hurdo aada u baratid iyo sheeko iyo meelaha darbe fadhiis tobanka dambe oo aada loogu rajo badan yahay inay ku jirto laylatulqadrigu waxa weeye si aad dacfi baad dee u baratay iyo jiif si aad uga faa'iidaysata waa waa qaliil midda kale culimmada qaar baaba qaba bishoo dhan bay ku dhex wareegeysaa laylatulqadri marka maxaa kugu kelifaya inaad qeybna seexatid qeybna aada shaqaysid bishan acmaasha la qabanaya waa mudaacaf ilaahay subxaana wa tacaala wuu weyneeyey in marka min awaliha ilaa aakhiriha loo istaago oyna kala go' yeelan ayaanu dardaarmaynaa waad mahadsantahay sheekh jaamac sheekh faarax n ka waran maxaad ku daraysaa dadka tobanka hore bisha aada u dadaala tobanka dhexena xoogaa si kale u mashquula guud ahaan eh, bisha ramadaan waa bil fadli badan eh, awelkeeda iyo akhirkeeda iyo iyo- iyo dhexdeedaba Eh, si gaara marka in dadku u dadaalaan tobanka dambe waa iyadu way sugan tahay laakiin in tobanka hore iyo tobanka dhexaba in las dhigto oo laska maaragtay eh, la dadaali waayo idinku meesha kuma jirto laakiin si gaara qofku dadaal ku waday oo fiicnaa inuu haddana sii labalaabo tobanka dambe waa shay soo arooray kan nabigu wuxuu kaana yajtahidu fi lcashri awaakhir maa laa yajtahidu fi gayrihi marka waa shay mashruuc ah tobanka dambe in aada iyo aad eh, ixtikaaf iyo muxuu ahaa eh, cibaadaad quraan akhris fara badan iyo in lasii labalaabo wixii la samayn jiray laakiin bisha kuma jirto meel laga mahjuur mahjuura oo aan cibaado aan lagu nooleynayn habeenadan kuma jirto habeen walbaaba wuxuu leeyahay qiyaamuliilkiisa ama taraawiix buu leeyahay Eh, maalin walbana da soonkeedii bay leedahay marka waa bil soonkeedina uu ilaahay nagu farad yeelay qiyaamkeediina nabigu uu noo jideeyey sub- eh, sal ll salama marka bishani waa bil dhammaanteeda faa'iido badan oo jaanisna soo maray oo fursadna soo martay waaye marka inaanay qof walbaaba aynay si keliis aysan ku dhaafin oo uu cibaadadiisa uu eh, joogteeyo uuna badiyo badiyo waxay tabartiisa ah intuu awoodi karo gaar ahaan tobanka ugu dambeeya inuu qofku si adag adag uu u cibaadeysto oo uu naftiisa aada iyo aada ugu dhibo cibaadaadka oo habeenka uu noolay kaana nabigu sal slam yuxyi leyla kullah bay tobanka dambe waxau dadaali jiray nabigu maa laa yajtahidu fi gayrihi wa kana yuxyi leyla kullah wa ayqada ahlah axaadiis badan kusoo aroortay oo nabigu inuu eh, reerkiisa uu eh, to- toosin jiray isaguna uu dadaali jiray jadda washada mizarahu ayaa soo aroortay marka inuu nabigu aad iyo aad u dadaalo ayaa sugan marka tobankii dambena waana soo haysaa oo hadda wax yar baa inaga xiga in marka iqbaal fara badan qofku uu leeyahay oo bisha ramadaan oo dhan uu soo iqbaalo oo cibaadaadka uu soo jeesto waa shay mashruuca gaar ahaan tobanka dambe hadda ayna soo haysa in aada iyo aada loogu dadaalo wax alla wixii nooc kastoo cibaadaah min ictikaafin wa qiyaamin wa qiraa'ati alqur'aani waasadaqa amri bilmacruuf annahy can ilmunkar wax alle wixii qofku eh, maaragtay inuu ku dadaalo si si, eh, aad iyo aad iyo uga- uga badan muxuu ahaa sidii hore inuu eh, muxuu ahaa uu isku isku dayo waa laga rabaa mar walbana inuu joogteeyo cibaadadii hadda waa laga rabaa bishaan hadday dhamaato xataa waa la iska rabaa waxaasoo dhan oo ma ahan macnaheedu qofku inuu bisha ramadaan kaliya cibaado la imaanaye bal bacda ramadaanna cibaada la iska rabaa fii ramadaanna cibaado eh, dheeraada ayaa la iska rabaa marka bulshada marka inaanay bisha ramadaan eh, waqtiga iskaga lumin malaayacni iyo sheeko baraley iyo fadhi kudirir aslanna soomka sidiisaba waxaa baabi'iya waxyaabaha malaayacniga ah ajirkiisay baabi'iyaan eh, ghiibada iyo xantuna iyo muxuu ahaa eh, beentuna wayba jebiyaan bay qabaan culimada qaarkood ay leeyihin waaba jebaysaaba ida marka in la iska ilaaliyo hadallada oo qofka sooman isdhowro oo aada iyo aada isu ilaaliyo oo hadalka faraha badan iska ilaaliyo qayla iska ilaaliyo wuxuu ahaa cay iska ilaaliyo xataa waxaa nabigu yidhi hadduu qofka eh, sooman haddii cid kale ay la dagaasho amaba ay cayso fain qaatalahu axadu aw shaatamahu falyaqul inii saa'imun ma isdifaacayo xataa iyadoo ay bannaan tahay xiliday kale haddii qofka uu xumaan lagu sameey inuu ku sameeyo jazaa sayiatin sayiatu miluha haddana waxaa la jideeyey amaba la ammaanay oo nabigu uu noo jideynaya in qofka haddii uu sooman yahay uusan aargoosanin qowlan wa ficlan ida marka siyaanatu sawmi in laga ilaaliyo waxyaabaha dhaawici kara amaba burin kara in layska ilaaliyo aaday muhiim u tahay waana jaanisku soo maraya oo laga yaabay midka xiga inaadan adigu gaarin ood ka soko ama dhimato ama aadba awoodi weyso aada xanuunsato waa dhici kartaa cid walbaba saacadda ay noosha markaa ka faa'iidaystaan ihi lahaa oo jazaakum allahu khayran
sheekh faarax n waxaa suurtagal ah inay jiraan dad in allah subxaanahu watacaala uu maal siiyey welina lex jeclaysanaya maalkooda una arkaya haddii ay wax ka bixiyaan in maalka uu naaqus ku imaanayo sheedaan ayaa sidaa u warinaya waa ka waran fariinta aad u diraysid maxay tahay waxaan u dirayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin nabigu wuxuu leeyahay maa naqasa maalun min sadaqa wuxuu leeyahay waxaad bixisaan oo ilaahay dartii u bixisaan oo dariiq saxa lagu bixiyo sharciya ilaahay khaliif buu u sameynaya ilaahay baa barakaynaya ilaahay baa badinaya allah kuu barakaynaya maalku sadaqadu ku bulaala wuxuu nabigu leeyahay sadaqadu ma naaquso maalka maal ma naaquso sadaqa laga bixiya darteed laakiin anagu waxa weeye meeshii wax ka bixin dolarkii boqol dolar dasis haddii hal aad ka bixiso sagaashan sagaal baa soo hartaad leedahay macnuhu sidaa ma ahan oo ilaahay baa kugu barakaynaya halkaa dolar aad bixisay ayuu ilaahay kugu barakaynaya xoolahaagii ahalkaagii adiga naftaadii waqtigaagii iyo cumrigaagii allah kuu barakaynaya amaba istikhlaaf baaba imaanayaba oo oo xisiyaho muuqanayo maalkiibaba ilaahay badinayaaba oo si muuqata u badanaya ama si qarsoon oo barakaysan buu alla kugu badinaya marka aayadahaas inay tadaburaan wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin inta wax arsaaqda allah u khayr badan allaha xoolahan ku siiyey wuu kaa qaadi karaa haddaba si fudud buu kaaga qaadi karaa imisa aad garanaysayo xoolo lahaan jirtay oo haddana suuqyada wareegayo afka afka taagay oon waxba haysanin imisa fuqaro ahaa jirtay oo koobna aan haysanin oo hadda qani oo hanti haysto marka cid walbaba xoolahani martibay ku yihiin ilaahay baa khaliif kaaga dhigay wuu kugu imtixaanayaa marka intaad gacanta ku hayso xoolahan yarka ay alla ku siiyey ka nafaqayso oo adigu alla uga xamdi oo dadka adigu aada biilayso ka nafaqeeyo si saxa uga nafaqay dariskaya qaraabadaada iyo cid kasta oo adiga xaq kugulenaha xaqeeda si maxaa leeyihin xaqa waxaa ku jira maalka waxaa ku jira xaq aan ahayn zakada aan ka ahayn marka dadku haddii ay bixi lahaayeen zakawaadka saddex u bixi lahaayeen oo ay kafaaraadkii iyo muxuu ahaa waxyaabihii kale ee manduuradka nadarka lagu bixin jiray iyo howlahaasoo dhan haddee dadku si fiican u bixi lahaayeen cid faqiira lamama arki lahayn waxaad ogaataa cid walba bulsho kastoo meel degan ilaahay wuxuu u diyaariyey noloshoodii hadduu nin hanti badan haysto nina waxyar haysto nina waxba haysanin waxaa la rabaa inay ayagu isu siiyaan oo ninkan xoolaha faraha badan haya ninkan kale waxba aan haynin ayaa wax kuleh xoolihiisi oo ilaahay gacantaaduu soo geliyay dadkaas wixii ayagu ay maaragtay ay ku noolaan lahaayeen adaa haya marka adigu waa isdhihin mar mar walbaaba adigu waxa kordhinoo war sanadkan meeqaan helay oo meeqaan faa'iidayo war meeqaa ii kalortay waxaad ku xisaabsantaa sanadkan meeqaan anigu sadaqaystay maxaa alla agtii ii yaala bangiga ilaahay maxaa ii galay inaad adigu marka akoonkaaga kaliya uun lacag ku gurtay ku gurtay ku gurto aadna ka dhimato sidaan tilmaamayno qofku hadduu dhinto unba ogaanaya inuu xoolaha hayo inuu markaas ogaan karaa idan lama rabo marka qofka inaad dhimato uun aada xoolahaaga dareenta lama raba intaad noosha inaad xoola leedahay ood qani tahay ood ka shukriso alla uga mahad celiso shukrigana waxaa kamid a waa qowlna waa noqdaa ficilna wuu noqdaa weliba qalbigana wuu galaa oo inaad ilaahay ku mahadiso ood ku jeclaato wax alla ku siiyey oo aada xuquuqdii alla kugu laazmiyey aad ka bixiso oo waxyaabihii alla uu kaa rabay aad ku samayso waxaasoo dhan baa shukrigii soo gelaya marka soomaalidu waxaan leeyahay inay wax ka bedelaan manhajkooda qaabkay u dhaqmaan oo xagga sadaqaadka iyo xagga waxbixinta way ku liitaan in hadda ay taamteeni dibadahaas laga laga muxuu ahaa laga kafaareeyo soomaalina ay ka hanti badan tahay adduunyadaas ka xoolo badan tahay waa wax lala yaabo waaye marka ilaahay subxana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu xaqana tusiyo iyo xikamta alla wax u sharciyeynayo inaanu fahamno ilaahayna uu qanaaca nagu arsuqo ilahan ka baryaynaa
sheekh faarax in adigoo mahadsan in dad badan ayaa jira oo dibadaha jooga oo su-aalo aada u badanna soo weydiiya kuna saabsan zakaatulfidriga inay lacag ahaan usoo diri karaan oo ay bixi karaan bal axkaamta zakaatulfidriga noo soo koob iyo dadkaasi dibadaha su-aalahaas kusoo noqnoqonaya sida ay wax ula bixi karaan zakaatulfitrigu waa waajib ee cid walbaaba qof kastoo muslima ayaa laga rabaa ay ku waajibaysaa ee qofka heli kara wixii kasoo haray quuta yowmihi wala habeenkaas ciidda iyo maalinkaas wax uga soo haray qofkay jiraan waa laga rabaa inuu bixiyo intuu awoodi karo xataa hadduu afarta mud ay qofka ku waajibtay hadduu waayo xataa labo wixii uu helo bixinayaa cidda ku laasimtay nafaqadeeduna waa laga rabaa inuu ka bixiyo naftiisuu ka bilaabaya caruurtiisa xaasaskiisa waalidkii hadduusan isagu markaas hanti lahayn oo fuqara yihiin wahaakada wixii khaadimkiisa iyo ciddii markaa isaga la joogto oo la nool cid kastoo adigu aad nafaqaysood biisho ayaad ka bixinaysaa saac min tamrin aw طacaamin aw aqid sida ku cad sunnada ku cad oo raashinka markaas qofku markaa quuto ee laga isticmaalo meeshuu degan yahay buu bixinayaa afar mud cid madaxiibaa laga bixinayaa yowma muxuu ahaa yowma alfitri qabla salaat alciid baana la bixinayaa haddii bacda salaat ciid hadday gaarto waa waa burtay waxa weya waxba kama jiraan waa gubatay marka waxaa laga rabaa qofku marka inuu sidaas u ihtimaam usiiyo oo zakaat marka uu bixiyo dadka dibadaha jooga marka haddii iyagu meesha ay joogaan bulshada la noolyihiin bulsho aqniya ay tahay oo iyagu aan u baahnayn oo fuqara aan lahayn way soo diri karaan oo intay soo diraan iyadoo lacaga ayay wakiilan karaan cid oo ay dhihi karaan maaragtay hala halaga bixiyo oo intaasoo muxuu ahaa qof baan nahay cid walbaaba qiimihii laga uu noqon lahaa madaxiisa wax laga bixinayo in inta qorsheeyan ay soo diraan way u bannaan tahay laakiin qofka jooga meel fuqaro ay joogto oo dad masaakiina ay ku nool yihiin ma laga yeelayo inuu cid kale u diro meel kale uu geeyo bartaas uu ku nool yahay dadka jooga ee fuqarada ee masaakiinta ayuu siinaya iyagana ku xaq leh oo ilaahay baa hadda xaq u siiyey hadduu qofku marka wadanka reer yurub oo kale reer galbeedka wadamadaas iska aqniyada way u furan tahay inay soo dirsadaan ayagu waxyaabihii lacagaha usoo diraan kadibna loogu gado raashin lagu gado ee markaa laga bixiyo bilwakaala madaahibta qaar way jiraan lacagaha waa loo bixi karaa dhah laakiin waxaad moodaa inay laga wanaagsan yahay laga raajixsan yahay marka waxaan dardaarmi lahaa cid walbaba meeshay joogto inay waxa ku bixiso hadday helayso cid ay siiso oo ahal u ah haddayna helayna inay markaas dirto meel kale u dirto oo dadka dhibaataysan ay u dirto waa way bannaan tahay waa laazim bay noqonaysaaba waayahay ugu dambeyntii in sheekh farax in soomaaliya in duulaan baa ka jira in shisheeyo kala duwan isku soo bahaystay waxaana dadka loo diidan yahay in shareecada islaamka ay isku maamulaan oo ay ku dhaqmaan bishaanna sidaad og tahay waa bil allah subxaana wa tacaala fadli aada u badan uu dhex dhigay oo ducada la aqbalo maxaa dadka la gudboonoo hadday tahay dhanka ducada iyo si guud maxaa qadyadan kala gudboon shisheeyaha duulaanka nagu soo qaaday iyadoo bishaan laga faa'iidaysanayo bishan hadda aan ku jirnay ramadaan waa bil la yidhaahdo shahru nasri bil laga guuleystay cadowga waayo shaydaanka iyo gaalada iyo naftaada lafteeda oo iyada lafteeda shartu ka badatay waxaasoo dhan baa laga intisaara laga guuleystaa waana cibaadaadkaas la sameynayo oo soonku uu kamid yahay oo sadaqadu ay kamid tahay qiyaamku kamid yahay qira'at alqur'aanku kamid yahay marka waa bil la aqbalo ducada wey waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib meesha waxa loogu keenay waxa loo keenay fi athnaa'i axkaami asiyaam waxa loo geliyey waa in dadku ay ilaahay u dhowaanayaan hadday soomaan lialla xikmada loo jidaya soonka waxa alla ku tilmaamay kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala ladiina min qablikum lacallakum tattaquun xikmadii diiniga ahayd waaye hadde oo loo jidayay soomka iyadaa ugu weyn weliba in dadka ay alla ka baqaan markay alla ka baqaan oy alla u dhowaadaan ducadooda waa la aqbalaya in marka laga faa'iideysto oo bilaha bishan ramadaan in cadowga la habaaro muslimiintana loo duceyo inuu alla guulsiiyo ilaahay naga guuleeyay gaalo inaanu ducada badino habeenkii taraawiixda iyo qiyaamkaqofka soo kacaba iyo fi jamiici intaad sooman tahay xataa xiliyada weliba afurka wuxuu nabigu leeyahay saaimka wuxuu leeyahay dacwatan laa turaddu buu leeyahay qofka sooman xilli waxa weli dacwo aan la a- a- celin oo la aqbal uu leeyahay marka cinda alfidri in la duceeyo oo cadowgana la habaaro muslimiintana la gu- in la- la guuleeyo mujaahidiinta iyo dadka ee furamaha ku jira ee dagaalamaya ee cadowga la diriraya guud ahaan marka cadowga nagu soo duulay in alla naga dul qaado haddii cid walbe muslimahe sooman hadday cadowgaa habaarto ee ay ilaahay u weydiiso muminiinta inay nasri siiyo oo cadowga ka dul qaado ilaahay waa aqbalaya laakiin itijaahi baa naga lunsan oo cid walbaaba nafteedii unbay ku mashquulaysaa oo hadda waxa waaye cid kale ka ihtimaami mayso waxaa waaye eh, qofka aan ka murgin muslimiinta kale waxaa waaye kamid maahan muslimiinta eh, ayaa sugan de marka inuu cid dambaahneed dhibaataysanayo cidda cadowgu dhibaataynayo in cid walbaaba ay ka ihtimaamto adigu haddaad meel isaga nooshahay hadda nabada dad baan nabad haysanin oo dhibaato lagu hayaa oo cadow dhibaataynaya marka inaadan iloobin cid walbaaba inay markaas ka faaidaysto ha- bishan ramadaan dee dal joogto iyo dalka ama dibadaha ay joogaan dadka muslimiinta inay duceeyaan jihaadkana ay ka qayb qaataan duca kaliya ma ahane in dadka muslimiinta bilyadi wallisaani eh, iyo wax wax walbay awoodi karaan inay uga qayb qaataan maalkoodii ku bixiyaan jihaadka oo ay maca ku bixiyaan eh, naftoodii oo ay wa- kelimadoodii ay k- kaga faa'iidaystaan jihaadkan ay eh, ku- ku ku biiriyaan dadka muslimiinta ah inay midoobaan ay cadowgooda u midoobaan ay cid habaarta iyo cid la dagaasha iyo cid disha inay noqdaan baa laga rabaa ee ummad kala tagsanaya cidna ay cadowgii taageersan tahay cidna ay u ducaynaysa waa halis waaye muslimka qofkaasu maba ahaanba sida inuu mu'min yahay qofka cadowga aan hadda aan ka tiiraanyoonin iyo muxuu ahaa cadowgan haysta aan ka murgayn dalkeenna oo ka kurballa haadaa laysa min almuslimiin marka dalkeennu inuu noocaas yahay dadka isaga faraxsan amaba eh, dadka u sheegaya inay dadka walaalo ay noo yihiin haadaa waa dalaal mubiin waaye baciid weliba aada u fog marka dadku inay bishan ka faa'iidaystaan oy gaalada habaaraan oy u u duceeyaan mujaahidiinta iyo muslimiinta inay alla guulsiyo nasri siiyo cadowgan oo alla naga saaro aan ku darda u dardaarmaya muslimiinta mar walba iyo xiliyada ifdaarka iyo xilliga saqda dhexe iyo iyo xilliga maaragtay ay sooman yihiin oo maalintii kulli iyo alla waa aqbalaya qofka sooman ducadiisa marka inahaasaan dardaarmi lahaa jazaakum allahu khayran sheekh jaamac maxaa la gudboon gebagabadii ummadda soomaaliyeed oo aad u soo jeedinaysaa gabagabadii waxaan usoo jeedinayaa in ilaahay subxaana wa tacaala bishaan laga faa'iidaysto taqwadiisa la xaqiijiyo rabbi alla ka cabsigiisa in la xaqiijiyo nafta in la tarbiyeeyo bishaani waa shahru tarbiya wey waa shahrun maxaan ku ihahdaa altaqwa walmaqfira walraxma bishii laysu naxariisan lahaa oo laysu dembi dhaafi lahaa oo qofku uu rabbi si fiican ugu xirmi lahaa weeyaan marka in eh, si fiican qofku uu fursadan فرصة ذهبية وي وموسم موسم للطاعات موسمك waxa weeye xilli la madaleeyo weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala wax weyn uu ogol yahay in wax yar looga iibsado wax weyn baa ilaahay inoo diyaariyey ee habeenadaas dhowrka ah inaynu si maaragta wacan oo- oo- oo awooddeena aan isugu geynayno naf iyo maal inaynu uga faa'iidaysano bishaan midda kale in baryada iyo ducada aada loo badiyo cadowgaan iska goodinahayo oo maaragta ilaahay eh, nuurkiisa iyo kitaabkiisa inuu eh, hooseeyo ka shaqaynaya ilaahay inuu duleeyo ducadeenna waa aqbalay oo xamlo lasoo qaadaa ma jirto ilaa ilaahay waa fashiliyaa bac la- la la dilaaciyay baa ilaahay ka dhigaa marka maadaama ay hadda ay bayaaban yihiin oo fifty u dambeysay ay joogaan ilaahay inuu israaciyo uuna soo kicin qof walba meeshuu joogo inuu ku duceeyo baanu mataqaanaa usoo jeedinaynaa walaalaha iyo si guud ilaahay subxaana wa tacaala xarakada iyo qiyaadadeeda iyo taladeeda inuu toosiyo oo uu wa- wa- waafajiyo mar walba towfiiqda iyo qaabkay u hagardaamin lahayeen ama u jilaafayn lahaayeen cadowga oo uga takhalusi lahaayeen acmaashooda ilaahay inuu barakeeyo inagana camalkeena ilaahay inuu aqbalo arrimahaas in ducada la badiyo ayaanu soo jeedinaynaa oo u dardaarmaynaa walaalaha waa taha aad baad umahadsan tihiin jasaakum allahu khayran kuwaasi waxay ahaayeen sheekh jaamac cabdisalaam iyo sheekh faarax oo ka mid ah culummada diinta islaamka toddobaadkaana marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha oo looga hadlay sadaqada iyo soonka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون المسلمون أيها المسلم ليل أنير دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة